guddiga xaquuqul insaanka golaha wakiilada jubbaland iyo xubno ka socda bulshada rayidka jubbaland ayaa waxaa maanta magaalada kismaayo loogu qabtay kulan looga hadlayay xoojinta arrimaha xaquuqul insaanka markuu kulanka soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay xubno ka tirsan guddiga xaquuqul insaanka golaha wakiilada jubbaland waxayna ka warbixiyeen waxyaabihii looga hadlay shirka intuu socday shirkaas oo ay soo qaban qaadisay xubno baarlamaanka ka mida iyo hay-addan umsom iyo bulshada rayidka ah shirkaas waxaa laysku dhaafsaday afkaar iyo aaraayo kala duwan waxaanu laga hadlayay xuquuqul aadanaha iyo bahalka idinkan gudniinka fircooniga ah xuquuqda ciyaalka xuquuqda kufsiga nidaamkii barnaamijkaas loo hirgelin lahaa sidii wax looga qaban lahaa sidii loogu doodi lahaa dadkii barnaamijkaas curin lahaa in dadku ay u istaagaan oo waxyaalaha xuquuqul insaanka ku xun oo dhan ee bulshada dhexdeeda in barnaamijkaas wax laga qabto tallaabana laga qaado afkaartaas ayaa laga doodahayey xubnihii baarlamaanka ah iyo bulshada rayidka iyo hay-adduba intaasay ka doodahayeen si fiican buuna noogu soo gabagaboobay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa qabanqaabiyayaasha barnaamijkaas oo aad iyo aad muhiim u ah aad iyo aad u fiicnaa doodiisuna ay aad u fiicnayd dadkii kasoo qayb galay iyo doodiisuna aad iyo aad u wanaagsanayd barnaamijkaas marka waxaa weeye wuu sii socon doonaa insha allahu ku sidan ka ballaaran oo kale oo bulshada laga hadlaayo in la qabto yaan rajaynin haddii alla idmo barnaamijkaasu mid la mid ah bulshada waxtar buu u yahay in bulshadu ka doodo gudniinka fircooniga ah waa muhiim weeye kufsiga oo kale laga doodo waa muhiim weeye marka barnaamijkaas yaa waxaanu bahalka isku afgarannay inaan sii wadno shuruucda baarlamaanka laga codsaday in ay haddii lasoo diyaariyo ay u meelmariyaan insha allah barnaamijkaasna annagu waan qaadanay
saddexa qodob bay sida xildhibaano u sheegeen kufsiga iyo mataqaanaa naafada iyo caruurta iyo gudniinka fircooniga yaa laga wada hadlayay hay-addii soo qalqaabisay iyo xildhibaanadii intaba aad baan ugu mahadcelinayaa arrintan si fiican bay u dhacday sida xildhibaanadu sheegeenna boqolkiiba boqol waa la kala faa'iiday